bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan ku dhex jirnay baabkii atarhiibu min rafci اlbasri ila اsamaai fi salaa ayb waxa uu yihi wcan ibni cumara radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waaalihi wasalam laa tarfacuu absaarakum aragyadiina kor ha u qaadinina ila samaa'i samada xaggeeda kor ha ugu qaadinina fataltamica markaa la dafo ama ay yacni ay tagto yacni fi salaati salaada dhexdeeda ujeedaa fataltamica markaa ay tagto oo araggeedii iyo nuurkeedii ay la tagto ayb nihaayada sidaasoo kale ku macnaynayaa ayb yani fatukhdafa la dafo ayb rawaahu bnu maajah wطabraaniyu fi lkabiir warwaatuhumaa ruwaatu صaxiix wabnu xibaana fi صaxiixih wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaal layantahiyanna way ka harayaan oo ka harayaan aqwaamun qolo can rafcihim ayay ka harayaan oy joojinayaan kor u qaadistooda absaarahum aragyadooda ay kor u qaadayaan ila samaai naxwo samaai samada xaggeeda ay kor ugu qaadayaan cinda adducaai ducada agteeda ayb fi salaati salaada dhexdeedana ah aw amase latukhdafanna waa la dafayaa oo la dafayaa absaaruhum aragyadooda rawaahu muslimu wannasaa-iyu wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalama qaal idaa kaana axadukum midkiin haddii uu yahay fi salaati salaad dhexdeeda haddii uu yahay falaa yarfac basarahu aragiisa yuunan kor u qaadin ila samaai samada xaggeeda kor yaanu ugu qaadin laa yultamacu laga dafi maayo oo aragiisa yacnii laga dafi maayo ayb rawaahu aba hadduu saa yeelo aragiisii laga qaadi maayo hadduu laakiin sidaas yeelo aragiisi waa laga qaadayaa yani haddii waxaan ujeedaa haddaanu aragiisa hadduunan kor u qaadin laga qaadi maayo isaga aragiisa haddii uu kor u qaadana waa laga qaadanayaa aragyo rawaahu طabaraaniyu fi lwsط min riwaayati bni lahicah warawaahu الnasaa-iyu can cabdillaahi bni cabdillaahi bni cutbah ana rajula min asxaabi الnabiy sal l slam xadaahu walam yusamihi laakiin dhib male taas saxaabiga haddaan magaciisa la sheegin oo mubham laga dhigo wax dhibaata oo ay leedahay ma laha yaltamicu basaruhu bidami lyaai yultamacu bidami ilyaai almuhanaati taxtu hoos laga laba dhibiceeyey ee yudhabu bihi lala tegayay wacan jaabir bni samurata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal layantahiyanna aqwaamun dad way ka harayaan oo way ka harayaan yarfacuuna inay kor u qaadayaan absaarahum aragyadooda ila samaai samada xaggeeda ay kor ugu qaadayaan fi salaati salaada dhexdeeda ow amase laa tarjicu usoo noqon mayso ilayhim xaggooda aragyadu ow amase laa tarjicu ma soo noqonayso al absaaru aragyadu yacni ilayhim xaggooda kusoo noqon mayso rawaahu muslimun abu daawuuda wabnu maajah waliabi daawuud dakhala rasuulu llahi sal ly slam nabiga wuxuu galay almasjida masjidkiibuu galay fara-aa fiihi wuxuu ku arkay masaajidka dhexdiisa naasan dad yusalluuna tukanayaan raaficii absaarihim aragyadooda kuwa kor u qaaday ay yihiin ila samaai samada xaggeeda ay kor ugu qaadeen faqaala waxauu yihi layantahiyanna rijaalun rag way ka harayaan oo ka harayaan yashkhasuuna inay kor u qaadayaan absaarahum aragyadooda fi salaati salaada dhexdeeda ow amase laa tarjicu noqon maysa ileyhim xaggooda absaaruhum aragyadoodii xaggoodii kusoo noqon mayso axaadiidtanu dhan isku wada macno yacni marka in araggii laga qaado macnaheedu wuxuu noqonayaa xaqiiq ahaanba in looga qaado in dhalaan lagu rido ama in yacni ay tahay araggii inay ku intifaaci waayaan labaduba marka waa culummadu waa tilmaameen atarhiibu min aliltifaati fi salaati wagayrihi mimaa yudkaru atarhiibu iska cabsigelin layska cabsigeliyo min aliltifaati milicsi fi salaati salaada dhexdeeda iyadoo lagu jira lagu milicsado wagayrihi iyo iltifaat keyrkiiso mimaa yudkaru waxa la sheegaya ah ayb qofka yacni inuu milicsado oo aragiisii marka salaadii dhexdeeda uu milicsi sameeya milicsiguna waxay tahay qibladii ka wada jeesan maayo laakiin aragiisiiba dhinacyada uga jeedinaya ayb milicsigaa marka laba u qeybsamaa iltifaatkaas mid ay xaaja keentay baahi iyo mid aan baahiyo keenin kan dambe marka lama ogola midka hore laakiin haddii iltifaatku dan ay keento oo daruuro ama xaajaba ay keento laa ba-sa ayb oo abuubakar markii nebigu uu soo galay salaadiina uu sii tujinayay rasuulkii markuu soo galayo dadku ay sacabdhowga bilaabeenoo say isaga ugu baraarujiyaan in nebigu soo galay salaadiisu iska watay markii dambe unbaa yani markaa milicsi uu sameeyo nebigu arkay markaa ayb markuu iyaga xaggooda marka uu usoo yar milicsaday ayuu dareemay rasuulka sal ly slam nebiga laftirkiisa mar uu nin diray oo uu qolo gaalaa u diray inuu akhbaar iyo wax ka keeno waa kii marka isagoo salaad tukanaya ayuu ninkii soo noqday ama ninkii uuba sii socday rasuulku marka dhankii ninka uu warka ugaga diray ayuu u milicsanayay cadow iyo waxbaa markaas jiray ayb marka kuwaya halkaas oo kale laa ba-s laakiin marka ay tahay waxay dhib leedahay bilaa xaaja can alxaariث alashcariyi radia allahu canhu ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalama qaal ina allaha alla amara yaxya bna zakariya ayuu amray bikhamsi kalimaatin shan kelmadood buu amray an yacmala biha inuu ku dhaqmo uu ku camal falo waya'mura bani israa'iila reer bani israa'iilna uu faro an yacmaluu biha inay ku camal falaan wa inahu isagu kaada wuxuu sigay an yubdi'a bihaa inuu la daaho ayuu ku dhowaaday qaala ciisa nabiyullaahi ciisa baa wuxuu yidhi in allaha amaraka alla wuxuu ku amray bikhamsi kalimaatin shan kelmadood litacmala bihaa saa ugu camal fasho wa ta'mura walita'mura bani israa'iila reer bani israa'iil saad u amarto ayaa lagu faray an yacmaluu bihaa inay ku camal falaan fa imaa an ta'murahum inaad amarto wa imaa an aamurahum ama inaan amro aniga wax ka dhexeeya male ama inaad adiga amarto ama inaan aniga amro fa qaala yaxyaa yaxyaa waxa uu yidhi akhshaa waxaan ka baqayaa in sabaqtanii haddaad igala dhaqdo ood igala hormarto bihaa kelimaadkan an yuksafa bi in la ila gooyo dhulka ow ucadaba ama la icadaabo ayaan ka baqayaa marka ada ambiyadii fiiri marka amarkii alle ee isaga la amray nabiyullaahi yaxyaa calayhi salaatu wasalaam maadaama uu wax uun markaa uga daahay taasoo wuxuu ka baqayaa marka inay yacnii haddii isagii aanu fulininoo weliba ou cid kale ay fuliso in isaga markaa la ciqaabo dhulkaba lala gooyo ka baqayaa cabsi iyo khowf ayaa ku jirta khoofka iyo cabsiduna waa dareen qofka marka diintiisa iyo ka tarjumayo qofku marka waxaa la rabaa hadday markaa mukhaalafo iyo wax un markuu iska dareemo ama xoogaa dahdah oo isku arko inuu markaa qalbigiisa marka inuu canaanto oo uu xasre iyo shallay iyo waxaan maxaad u samaysay iyo towbo iyo inuu isku googooyo ayaa la rabaa ayb fa jamaca annaasa dadkii buu jamciyey fii beyti lmaqdis buu ku jamciyey dadkii famtala-a waa buuxsamay masjidkii wa qacaduu waxay fadhiisteen cala ashurafi banaanada ayay fadhiisteen meelaha korkoreeyo oo buuraha iyo kale ah fa qaala waxau yidhi in allaha amaranii alla wuxuu i amray bikhamsi kalimaatin shan kelmadood an acmala bihinna inaan ku camal falo wa aamurakum wa an aamurakum inaan idin amro an tacmaluu bihinna inaa ku camal fashaan kelmadahaas uulaahunna midooda hore an tacbudu llaha inaa ilaahay caabudaan waay walaa tushrikuu bihi shay-an cibaadada cidna aydnan ugu darin cidna aydnan waxba la wadaajinin wa ina mathala man qof tusaalihii ashraka billaahi ilaahay wadaag u sameeyey oo cid kale la wadaajiyay rubuubiyadiisa ama uluuhiyadiisa ama tilmaamihiisa iyo sifaadkii iyo asmaadiisa cid kale la wadaajisay ka mathali rajulin nin oo kale weeyaan ishtaraa gatay cabdan addoon min khaalisi maalihi maalkiisa saafigiisana ka gatay yacnii maal dad kale maaha kiisi ou lahaa ku gatay nin addoon kusoo gatay bidahabin ku gatay dahab ow wariqin ama fido faqaala yidhi haadihi tan daarii weeyaan daarteyda wa haadaa kana camalii shaqada in la ii qabta aan rabo facmal ninyow shaqey wa addi ilaya anna iisoo gudo oo camalkii iyo wixii camalkii aad ka kasabto ii keeno ani iisoo gud fa kaana yacmalu ayb wuxuu leeyahy marka faqaala haadihi daarii kan waa daarteeda wahaada camalii kanna waa camalkeyga facmal shaqayniiho wa-addi ilaya anigana iisoo gudo wixii qalle iyo faa-iida aada hesho fa kaana yacmalu wuxuu ahaa inuu shaqaynayo wa yu-addii ilaa gayri sayidihi ninkii iska lahaa ninaan ahayn uu u gudayo wixii uu siinayo wixii uu soo helo fa ayukum kii neebaa yardaa ku raalli noqonayo an yakuuna cabduhu addoonkiisu inuu ahaado kadalika sidaadaas oo kale yaa raalli ku ah arrintaa qofka adiga lacagtaadii kasoo bixisay ood shaqo u yeeshay inuu cid kale wixii faa-iido uu soo helana cid kale inuu siiyo dhibkiina adiga uu ku saaro amase ilmihii aada dhashayba adiga ood soo korisay ood waxbartay markay shaqaysteen cid kale hadday wax siiyaan adigana halkaas aada baahi ugu dhibanayso cid raalli ku noqonaysa miyaa jirtana waa maya marka ninka alla shirkiga u sameynaya sidoo kale allihii abuuray barbaariyey nooleeyey xayaatada geliyey dhaqaaleeyey wax allaale wixii nicmo uu haysto allihii ku galladay oo siiyey ayuu ka tegay cidaan waxba siinin buu aaday marka waa in ilaahay wixii kasoo haray xagga layska dhigo allah addoome loo ahaado cibaadana la siiya isaga keligii tusaale aada u wanaagsan oo qur-aankuna meelo badan buu kaga jiraa siyaabo kale isagoo tusaalooyin kale ah daraba lakum mathala min anfusikum hal lakum mima malakat aymaanukum min shurakaaa fima rasaqnaakum fa antum fiihi sawaa takhaafuunahum ka khiifatikum anfusakum yani dad shirko ah sida aada ninka shariiga kula ah xisaabtankiisa a uga cabsanayso oo kale yaa tusaale loo soo qaatay adiga marka addoonkaaga in wax lagugu dara ma jeceshahay ood uga cabsato sida aa uga cabsanaysa ninka xorta ah oo shirkada kula ah saad xisaabtankiisa iskaga jirto addoonkaaga waxa kula yeesha ma jeclaanaysaa waa maya wallaahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risqi fama aladiina fudiluu biraadii risqihim calaa maa malakat aymaanuhum fahum fiihi sawaa ma qof jecel ma leh taas nin jecel male shaqaalihiisa iyo isaga inay isku wax qaataan inay isla xisaabtamaan oo xoolaha ra-sumaalka ay ku wada xisaabtamaan ma jecla alle marka addoomo kuwiisa ah seed ula sinteen marka alayaab waaya wain allaha amarakum alla wuxuu idin amray bisalaati salaad buu idin faray faidaa sallaytum adaad tukanaysaan falaa taltafituu ha milicsanina faina allaha alla yansibu wajhahu wejigiisa ayuu taagayaa liwajhi cabdihi addoonkiisa wejigiisa fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda maa lam yaltafit intaanu milicsanin haddaad milicsato ilaahay waa kaa jeesanaya adna de alla markaa il naxariiseed ku weegayaa markaa salaada aad ku jirtood isaga caabudaysidoo yacni aada howsha aad ku jirtaba cibaado ay tahay fiirinta alla oo ku fiirinaya waa fiirmo naxariiseed ayb hadaad marka alla ka jeesatay waa kaa jeesanaya isagana waamurukum waxaan idin amrayaa bisiyaami soon fa ina mathala dalika kaagaa tusaalihiisa ka mathali rajulin qof oo kale weeyaan fii cisaabatin jamaaco dhexdooda ku jiro macahu suratun macahu isaga maciisa suratun kiish uu yahay fiiha miskun miski oo ku jira barfuun fa kulluhum dhammaantood yacjabu wou yaabayaa ow amase yucjibuhu waxaa cajab gelinaya riixuhaa carafteeda wa ina riixa saa'imi ninka sooman caraftiisa adyabu cinda allahi ilaahay agtiisa waa ka udgoon badan tahay min riixil miski miskiga caraftiisa nin dad badan ku dhex jiro kiish wato kiishkuna oo miski ugu jiro dadku dhan ay leeyihiin ay carafsanayaan ninka saaimkaa marka caraftiisu ilaahay agtiisa waa ka udgoon badan tahay miskiga caraftiisa waamurukum waxaan idin amrayaa wa amarakum wuxuu idin amray alle bisadaqati sadaqo faina mathala dalika kaagaa tusaalihiisa sadaqada tusaalaheeda ka mathali rajulin nin oo kale weeyaan asarahu lcaduwu cadowga ou qafaalay fa awthaquu yadahu gacantiisii ay xirxireen ilaa cunuqihi luquntiisa ay ku xireen markii gacantiisa luqunta lagu xiro fakad raje kama qabo waqadamuuhu ay hormariyeen liyadribuu cunuqahu say luqunta ugu dhuftaan fa qaala markaa yidhi ana afdii nafsii aniga nafsadeyda ayaan furanayaa minkum idinkaan idinka furanayaa bilqaliili waxyar iyo walkathiiri wax badanba waa idinkaga furanayaa fafadaa nafsahu nafsadiisii ka furtay minhum xaggooda yacni adigoo sidaa ku yacni sadaqadu macnaheedu warkii waxaa weeyaan tusaaluhu sadaqada qofka ayay fakisaa masaa'ibtay ka fakisaa ciqaabkay ka fakisaa ciriiriga qabrigay ka fakisaa sadaqadu marka qofka waa fakinaysaa nin cadowgiisii uu qabtay oo wixii xoola uu haystay iskaga furtay ee soo badbaaday oo kale weeyaan sadaqada marka aday waad isku furanaysaa wa amarakum wuxuu idin amray an tadkuru llaha inaa ilaahay xustaan inaad ilaahay sheeg sheegtaan ilaahay marka xuskiisa qalbigana waa laga xusaa carabkana waa laga xusaa jawaarixdana waa laga xusaa asalkuna waa qalbiga ayb marka qalbigaaga markuu alle ku jiro ood alle ka xusuusan tahay qalbigii jawaarixdii waa ilaalinaysaa laakiin qalbigaagu markuu ka baxo cabsida alle ay ka baxday xuska alleh jawaarixdii marka iyadoo xumaan dhex taagan unbaa la arkayaa fa ina mathala dalika kaagaa tusaalihiisa ka mathali rajulin nin oo kale weeyaan kharaja alcaduwu cadowgii ou baxay fii atharihi raadkiisa uu ku baxay siraacan musriciina xaal layihiin iyagoo degdegayo xataa idaa ataa markuu yimid calaa xisnin xasiinin xataa idaa ataa intuu ka yimid calaa xisnin qalcad xasiinin aad loo dhowray oo in lasoo galaa ay adag tahayba fa axraza nafsahu nafsadiisii ilaaliyey minhum iyaga ka dhowrtay meesha uga dhowrtay kadalika alcabdu addoonku waa sidaa laa yuxrizu nafsahu nafsadiisii ma ilaaliyo min ashaydaani kama ilaaliyo ilaa bidikriillaahi unba uga ilaaliyaa cadowgii marka shaydaan baa laga wadaa shaydaan saasuu kugu jiraa uma laatiyannahum min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriin waa kii ku dhaartay meel walbuu kaaga imaanayaa dikrigaas carabka a ku haysa iyo qalbiga dikriga alleh iyaad shaydaankii uga yuu kaaga fogaanayaa dikrigiina marka wuxuu ka dhigan yahay marka nin cadowgiisii dhufays ka galay oo uus usoo dhowaa karin kulligeed wax aan garan karna ayaa nal tusaale nalagu siinayaa ayb qaala nabiyu sal l l salam nabigu waxa uu yihi markuu arrinkaa ka sheekeeyey waana aniguna aamurukum bikhamsin shan baan idin amrayaa allaahu alla amaranii bihinna uu amray asamcu maqal waaطaacatu adeecid wاljihaadu jihaad wاlhijratu hijro wاljamaacatu iyo midnimo shan shay oo muhima midda ugu horeysa waxawy asamcu ismaqal iyo waaacatu adeecid dadka madaxda ah madaxda dadka ah in la maqlo la adeeco waa wixii aan macsi ahayn xadiid kaleu nabigu wuxuu ku yidhi inama aacatu fi lmacruuf daacadu waxay ku jirtaa macruufka un bis laa aacata limakhluuqin fii macsiyati lkhaaliq ayb makhluuq male in lagu adeeco macsi ilaahay marka samciga iyo daacadu waxay keeni laakiin dadka kelmadoodu inay mid ahaato adduunkoodu inuu nadaamsanaado cadowgooda inuu ka heybeysto o ka cabsado iyaga masaalixda dhexdooda inay u qabsoonto ayay keenaysaa laakiin haddaan laba aynan ismaqlin ummadaas waxaa weeyaan weligood fowdo ka bixi maayaan waana masale marka islaamku uu la yimid jaahiliyadu ma aqoonin samci iyo daaca iyagu oo ninku wuxuu ka santaagi jiray qof isaga lamida inuu wax ka maqlo islaamkii marka muxuu ku bedelay kuwii weliba ugu ay haddana sii liidi jireen xataa hadday madax idiin noqdaan maqlou yidhi nabiga sal l slam wain ta'amara calaykum cabdun addoon hadduu xataa madax idiin noqdo addoon dadad xabashi ah cid wax u dhiibeysay markaas ma jirto sharcanna waxaa weeyaan quraysh oo joogta addoon wax looma dhiibo xabashi ah laakiin hadduu isagu amiir iska dhigo oo uu xoog ku qabsado talada muslimna uu yahay maqla dhegeysta oo waxa idinkaga baaqanayo dhegeysig dhegeysigiisa waxa aad mafsadada aad ka arkaysaan iyo waxa idin iyo mafsadada aad yacni la tawaqucayo ama laga cabsanayo markii la maqli waayo oo dadku ay fawdo noqdaan midda danbaa daran waljihaadu jihaadkii jihaadku isaguna nooc dacwada ka mida oo haddaan jihaad jiri lahayn dacwada dadka ma gaartiin meelaha ay gaarto dhan jihaadku haddana waxaa weeyaan sharaftii islaamka iyo muslimiinta sharafkooda iyo ayaa lagu ilaaliyaa oo haddaan quwa jirin oo cadowga bannaanka ah ama ka gudaha iyo kaa ilaaliso haddaanay jirin wixii mabaadi-du ma soco karaan nacam ummadaha dhanna yacni caqliga yacni sharciguna waa waa faray jihaadku caqligu laftirkiisana waa keenaya maxaa yeelay ummad walbaa ciidan bay samaysanaysaa waxay u sameysanaysaa mabaadi'da ay aaminsan tahay sharafteeda iyo ciidankaas lagu ilaaliyaa ayb haddaan marka ciidan jirin oo dad jihaadaa jirin ummadaasi waxaa weeyaan mabaadi'deedii waaweyneyd waa xor u noqon maayaan marka labadaa dhinacba dhinacna dacwow ka yahay dhinacna waxaa weeyaan waa difaac ayb oo diintii baa marka saas loola dul taagan yahay ayb xadiidka nabigan wuxuu ku tilmaamay dirwatu sanaami alislaam islaamka yacni baarkiisa kore ayuu ka joogaa ayb walhijratu hijradu iyadana waxaa weya muslimka iyo gaalku inay kala soocnaadaan ujeedku saas waa oo qofka hijrada asal iyo farac bay leedahay asalku waxaa weeyaan waxa xun oo diintu reebta inaad ka hijrooto walmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu ayb asalka saas waa midda asalka ah faracana waxaa weeyaan waxaa taa raacayo qofku inuu dhulka gaaladaa ka tago dhulka islaamkaa tago oo caqligiisa iyo cilmigiisa iyo dadnimadiisa kale inuu ku anfaco dadka muslimiinta ah ayb macaasidaas uu ka dhex arkaayo iyo kufrigaasna ee qalbigiisu iyo ay nacayaanna inuu ka hijroodo ka tago ayb asalku laakiin waxaa weeyaan macsi nacaybka wixii alla kaa reebood ka hijrootaa asalku saas waa oo haddaad dhulkii gaalada inta uu ka yimaado qofka dhul islaam dhulkii daarulislaam yimaado haddana macaasi iyo dembi un uu ku dhex jiro qofka isagaa waxaa weeyaan tii asalka ayd baakba ka maqan ayb hijrada marka waxaa aada uga sheekeeya alimaam ibnu lqayim zaad lmuhaajirka kitaabka layra ama alrisaala ataabukiya ayb hijrada marka qasadkeedu waxaa weeyaan muslimka iyo gaalkii marka inay kala socnaadaan nebiguna dallaa tataraa-a naaraahumaa ayuu yiri labadooda dabyayna is arkin ayb oo inay kala baxsanaadaan ayb oo hijradu waxay saacidaysaa qofka muslimkaa dadkaa kale muslimiintu ayaa cilmigiisii iyo caqligiisii iyo kartidiisii iyo iyo iyo taladiisii iyo markuu ku biiriyo mujtamac fiicana soo baxayo ayb waljamaacatu jamaacana waa idin amraya naam halla wuxuu i amray waljamaacatu buu i amray naam waljamaacatu yani shan buu alla i amray asamcu waaye wadaacatu waaye waljamaacatu saasay usocota fa inahu shanigu waxa weya man faaraqa aljamaacata jamaacada qofkii ka tago oo faaruqo qiida shibrin taako wax la eg oo dadka muslimiinta ka dhexbaxo jabhadays iyo yani fallaaganimo iyo waxaa galo faqad khalaca wuxuu siibay ribqata alislaami islaamka yacni qoolkiisii min cunuqihi buu ka bixiyey ayb qoortiisuu ka bixiyey ilaa an yuraajica inuu usoo noqonayo maahan yacni inuu toobad keenayo maahan waman iddacaa qofkii sheegtay dacwa aljaahiliyati jaahiliyada habarwacashadeeda qofkii ku habarwacdo fa inahu isaga min jithaa jahannam ayb min juthana waa la dabdiye min jitha jahannam jahanamo qeybaheeda jahanamo jamaacaadkeedii weeyaan faqaala rajulun yaa rasuul allah nin baa wuxuu rasuulka ilaahay wain sallaa wasaama oo nin kasaa yeelay hadduu tukanayo uu soomayana faqaala wain sallaa wasaama ha tukado haba soomo ayb fadcuu bidacwa allaahi ilaahay dacwadiisa isugu yeer yeer allatii taasuu samaakum lmuslimiina samaakum ou idinku magacaabay almuslimiina uu idinku magacaabay almuminiina idinku magacaabay cibaad allaahi saasku yaa ree hebeley tolbeelayay iska dhaafee wuxuu alla idinku magaaa idinku magacaabay qabsadoo muslimnimadii iyo mu'minnimadii iyo addoommadii alle ayb fadcuu isugu yeera bidacwallaahi ilaahay wuxuu idinkugu yeeray allatii samaakum oo idinku magacaabay ayb almuslimiina isugu yeera almuminiina isugu yeera cibaadallaahi ayb yaa cibaadallaahi dhaha rawaahu tirmidiy wahada lafduhu waqaala xadiidun xasanu saxiix wاnasaa-iyu bibacdihi buu weriye wbnu khuseymata wbn xibbaana fi saxiixayhima wاlxaakimu waqaala saxiixu calaa shardi اlbukhaariyi wamuslim qaala alxaafidu walaysa lilxaarisi xaaris ma laha fi lkutubi الsita siwa hada xadiidkan mahn alribqatu bkasri الraa-i wafatxihaa arabqatuna waa la weriye wasukuuni ilba lmuwaxada bada la haldhibiceeyo la reebo waaxidat ribaqi weyaan wa hiya curan guntimo waa gunud fii xablin xarig ku xiran tushadu bihi lbahmu xoolaha lagu xiro watustacaaru ligeyrihina loo soo caariyo qaato waa qoolka qoolka waxaan inagu dhahna waa qoolka xarig baa la sameynaya qool baa loo xirayaa markaasaa xayawaankii baa qoortiisa lagu xirayaa waa lagu yar dhuujinayaa markaasaa lagu kaxeeyaa watustacaaru ligayrihi wa qowluhu min jutha jahannam bidami ljiimi bacdaha haaun muhallahatun fainahu min jutha waa jiimku waa gudan yahay ay min jamaacaati jahannam وعn caaishaةa radي الlه عanha qaalat saltu xadiid weyn oo aada cadiim u ah waa xadiidkan marka in la fiiriyo lagu tadaburo u baahan وcan caaishaةa radي الlه canha qaalat waxay tiri sأltu rasuul الlahi slى الlه عlيه wali wslm nabigan su-aalay can italafuti milicsiga fi salaati salaada dhexdeeda faqaala waxa uu yihi اkhtilaasun huwa isagu اkhtilaasun dafid waaye yakhtalisuhu shayطaanu shaydaanku ou dafayo min salaati اlcabdi adoonka salaadiisa u wax ka dafayo rawaahu lbukhaariyu wاnasaa-iyu waabuu daawuuda wabnu khuseyma wacan abilaxwas can abi darin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam laa yazaalu allahu ilaahay ka tegi maayo ka zuuli maayo muqbilan inuu yahay midkii soo qaabilayo cala alcabdi adoonkii fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda maa lam yaltafit intuunan milicsanin fa idaa sarafa wajhahu wejigiisa hadduu leexiyay insarafa canhu waa ka leexdaa ka gadoomaa rawaahu axmed waabuu daawuuda wanasaa-iy bnu khuseymata fi saxiixihi ayb waalxaakimu wasaxaxahu qaala almumli alxaafid cabdulcaiim radia allaahu canhu cabdulcaiim ibn cabdilqawiy almundiri weeyaan naftirkiisa wa abulaxwas hada laa yucrafu la garan maayo yiri ismuhu magaciisa lam yarwi canhu hayra zuhriyi lam yarwi canhu xaggiisa kama warinin hayru zuhriyi waqad saxaxa lahu tirmidiyu wabnu xibaan wgayruhumaa wacan abi hureyrata radi allahu canhu qaal awsaanii khaliilii wadaygayga ila dardaarmay bihalaatin saddex buu igula dardaarmay wanahaanii can halaatinna waa iga reebay nahaanii wuxuu iga reebay can nuqratin ka nuqrati diiki kawin diiqa kawintiisoo kale ah wa iqcaa-in fari kadaloobsi ka iqcaai lkalbi eyga sida uu kada loobsado jeenihiisa u fidsado waltifaatin milicsi kaltifaati thaclabi dawacada milicsigeedoo kale ah rawaahu axmedu waabuu yaclaa waisnaadu axmeda xasanun wa rawaahu bnu abi shaybata waqaal ka iqcaai alqirdi danyeerka kadaloobsigiisa oo kale makaana alkelbi meesha aliqcaau bikasri lhamsati qaala abuu cubayd huwa an yulsiqa arajulu qofka inuu dhajiyo waayo alyatayhi labadiisa bari bilardi dhulka inuu ku dhajiyo wayansiba uu taago saaqayhi labadiisa shanshoodna kor uu taago jilibka marka xagga samada ayuu aadaya wayadaca yadayhi wa an yadaca yadayhi labadiisa gacmoodna inuu saaro bilardi dhulka uu dhigto kamaa yuqci lkalbu eyga sida uu kada loobsado qaala wafasarahu lfuqahaau fuqahadu waxay ku fasireen bian yadaca alyatayhi labadiisa bari inuu dhigo calaa caqibeyhi cirbihiisa uu kor saaro beyna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda qaala waxa uu yihi walqowl huwa alwal qowlkuna waa kan hore waana sidaas maxaa yeele midaan dambe oo in labada baridaada ama dabadaada inaad cirbaha saarato oo cirbahaaga aada saarto cirbihi taagto marka labada sujuudood fadhiga u dhexeeyo iyadana saxiix muslim ay kusoo aroortay iyadoo sunno ah ay banaan tahay qaala almualifu raximah llah atarhiibu min masxi lxasaa wgayrihi fi mowdici الsujuudi wاlnafqi fiihi ligayri daruuratin atarhiibu iska cabsigelin layska cabsigeliya min masxi اlxasaa quruuraxa masixitaankiisa wagayrihi iyo keyrkii fii mowdici sujuudi meesha lagu sujuudaya dhexdeeda yacnii meeshaa ku sujuudi rabtid inaad maanta gacmaha ku masmasaxdo toostoosiso sinsinto ayb iska cabsigelinta layska cabsigeliyey yani inaynan wanaagsanayn wanafqi fiihi meesha in la afuufo ligayri daruuratin meesha aad ku sujuudaysay inaad tiraahdo afuufto daruura la-aan hadday daruura jirto laa ba-sa can mucayqiibin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal laa tamsax ha masixin wa anta tusalli adoo tukanayo yacni meeshii aad ku sujuudaysa ha masixin fain kunta haddaad tahay laabudda faacilan mid loo hurtila-yahay inuu sameynayo fa waaxidatan fafcal samey waaxidatan hal mar ayb taswiyat alxasaa quruuraxa toostoosintiisa meesha lagu sujuudayo dhagaxeeda la toostoosinayo rawaahu lbukhaariyu wamuslimu watirmidiyu wanasaa-iy waabuu daawuuda wabnu maajah wacan jaabirin radia allaahu canhu qaal sa'altu nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigan weydiiyey can masxi lxasaa quruuraxa masxitaankiisa fi salaati salaada dhexdeeda faqaala waxa uu yihi waaxidatan mar masax ayb walaa an tumsika canhaa inaad ka joogto yaa khayrun laka kuu khayr badan min mi-ati naaqatin boqol halaad kaaga khayr badan inaad iska dhaafto kulluhaa halahaas dhammaantoodna suudulxadaqi ay yihiin oo markaa yacni indhahoodu ay madmadow yihiin ayb kulluhaa suudulxadaqi xadaq isha waayo marka alcayn ayaa la yidhaha xadaqa fulaanun haddii la yidhaahdana hebel buu aada u fiiriyey waan rawaahu bnu khuseymata fii saxiixih altarhiibu min wadci اlyadi calى alkhaasirati fi اsalaa iska cabsigelin la yska cabsigeliyey gacanta dhigideeda cala alkhaasirati sinaha ama kelyaha lagu qabto fi salaati salaada dhexdeeda can abi hurayrata radia allahu canhu qaal nuhiya waxaa la reebay can ilkhasri keliya qabsiga fi salaati salaada dhexdeeda rawahu lbukhaariyu wamuslimu wtirmidiyu walafduhuma ana nabiya sal l slam nahaa wuxuu reebay an yusaliya rajulu qofka inuu tukado muhtasiran isagoo kalyihiisa keliyaha haysto wanasaa-iyuna naxwahu ayuu wariyey abuu daawuuda waqaal yacnii yadacu yadahu gacantiisa ayuu dhigayaa calaa khaasiratihi khaasiradiisa altarhiibu min almuruuri bayna yaday lmusali iska cabsigelin la iska cabsigeliya maritaan beyna yaday lmusali qofka tukanaya hortiisa la maro can abijuhaym cabdillaahi bn alxaariث bni simma alansaariy qaala qaala rasuulu llahi sal l slam low yaclamu lmaaru midka maraya haddii uu ogaan lahaa beyna yaday lmusali qof tukanaya hortiisa ka hormarayo hadduu ogaan lahaa maadaa waxa caleyhi korkiisa ah yani maadaa caleyhi wax dushiisa oo min alithmi dembi ah laakiin riwaaya ahaan baa min alithmi ay ku timid riwaayada laakiin ibnu xajar fatxulbaariga min alithmidaasi hadal aada u badan buu ka sheegay waxaana loo badan yahay inaynan ku jirin laakiin macno ahaan saas u ah lakaana an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartana khayran lahu u khayr badan min an yamura inuu maro beyna yaday hortiisa qaala abunadr laa adrii ma ogi qaala arbaciina yowman ow shahran ow sanatan midda uu yiri marka dadku badanaa haddaan isweydiino maxaa ku kalifaya qof tukanaa inay hormaraan intooda badan waa degdegayaan xadiidkuna wuxuu leeyahay afartan inuu taagnaado dhibaatadii ka raaci lahayd iyo horumariddan dhibaatada ka raacayso waxaa roon afartan inuu taagnaado hadaa iska sugtana afartan maahanba waxa aad taagnaanaysid wax yar un weeyaan laakiin shaydaankiibaa dadka dabada ka wado ayb rawaahu lbukhaariyu wamuslimu abu daawuuda wtirmidiyu wanasaa-iy wabnu maajah wacan abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sal l slam yaquul nabigoo dhahayaan maqlay idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo ilaa shayin shay intikaa oo u tukanayo shayga oo yasturuhu qarinaya min annaasi ka asturayo yani sutra hadduu dhigto sutraduna dhudhunka saddex marka loo qeybiya laba meelood yaa ugu yar muakharatu raxli intaasay ku qiyaaseen culummada xadiidku uu sheegay fa araada axadun qof ou doono an yajtaaza inuu gudbo beyna yaday hortiisa falyadfac ha riixo fii naxrihi dhuntiisa fain abaa haddii u diida falyuqaatilhu hala dagaalamo fainamaa huwa shaytaanun weeyaan waa shayaan yani riwaaya waxay leedahay fainamaa macahu lqariin shaydaanku waa la jiraa waxaa kaloo laga qaadanaya qofka macsida samaynayo yacni mararka qaar in yacni qofka isaga ah maadaama macsidu shaydaanka uu ku qaadayo in shaydaan isagii lagu idlaaqi karo macnuhuna marka uu yahay shaydaan baa la jiro wa fii lafdin aakhara idaa kaana axadukum midkiin hadduu yahay yusallii inuu tukanayo falaa yadac axadan qof iyaanu ka tegin yamuru maraayo beyna yaday hortiisa walyadra'hu ha riixo mastadaaca intuu awoodayo fain abaa haddii uu diidana falyuqaatilhu hala dagaalamo fainamaa huwa shaytaanun rawaahu lbukhaariyu wamuslimun walafdu lahu abu daawuudana naxwahu buu wariyey qowluhu walyadra'hu bidaalin muhmalatin daal la dhibic tira ey falyadfachu ha riixo biwasnihi wamacnaahu wasnan wamacnahu wacan cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal l slama qaal idaa kaana axadukum midkiin haddii uu yahay yusallii inuu tukanayo falaa yadac axadan qof yaanu ka tegin yamuru marayo qofkaasoo yamuru marayo beyna yaday hortiisa fain abaa haddii uu diido falyuqaatilhu hala dagaalamo faina macahu maciisa alqariina qariin ayaa waday shaydaankii baa la jiro rawaahu bnu maajah biisnaadin saxiixin wabnu khuseymata fii saxiixihi wacan cabdilaahi bni camrin qaal la-an yakuuna arajulu qofku inuu ahaado ramaadan dambas yudraa bihi la firdhiyo yaa khayrun lahu yani khayran lahu h khayrun lahu la-an yakuuna rajulu qofku inuu ahaado ramaadan dambas yudraa dambaska oo yudraa bihi la firdhiyo khayrun lahu midu khayr badan waaye isaga min an yamura inuu maro beyna yaday rajulin qof hortiisa mutacamidan kas oo u maro weliba huwa yusallii ninkaasuu tukanay rawaahu bnu cabdilbar fi tamhiidi mowquufan abuu nucaymna fii akhbaari asbahaan buu ku wariyey sheekh ilalbani wuxuu leey min ariiqi abi cimraan algaafiqi canhu wa isnaadu lwali saxiixun xadiidu marka khatarta ay leedahay qof tukanaa in la hormaro ayay ku tusaysaa atarhiibu min tarki salaati tacamudan ayb cabsigelin la yska cabsigeliya min tarki salaati salaadoo laga taga tacamudan kas looga tago wa ikhraajiha wa min ikhraajiha ka bixinteeda salaada laga bixiyo can waqtihaa waqtigeeda tahawunanna looga bixiyo fududaysi yaraysi can jaabir bni cabdilaahi radi allah marka xadiidkii hore falyuqaatilhudaas so ula dagaalamaana abuu saciidin alkhudri ayaa laga qaadanaa fahamkiisa oo isaga iyadoo jimcada uu yimid ayaa wiil yar soo maray markaasuu iska riixay meelaha buu daydayey meel buu waayey haddana inuu soo maro damc markaasuu haddana xoog u riixay mar saddexaad buu isku dayay xoog buu usii riixay falyuqaatilhu marka waxay tahay xoog in loo riixo mar walbo ee dagaal hadda feer iyo maahan iyo waxyaabahaas maxaa yeele waxay keenaysaa taas inuu salaadiiba ka baxo qofka ayb haddii marka uu xoog marka hore waa iska riixaysaa mar labaadkii waa ku adkaynaysaa mar saddexaadkii xoog baa u riixaysaa haddii xooggaas oo wax ku noqdo waxba qofkii looma haysto maxaa yeele ma-duun weeyaan sharcan qofkan ma-duun sharcan weeyaan qof la idmay waa xagga sharciga atarhiibu min tarki salaati tacamudan wa ikhraajiha can waqtiha tahaawunan can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal l slam bayna arajuli qofka iyo bayna alkufri gaalnimada tarku salaati weyan salaadoo laga tago rawaahu axmedu wa muslimun wa qaala bayna arajuli qofka iyo bayna shirki shirkiga iyo walkufri gaalnimada tarku salaa baa udhexayso salaadoo laga taga ah mar haddii salaadii laga taga kufribuu dhexgalay wa abu daawuuda wannasaa-iyu walafduhu leysa beyna alcabdi adoonka iyo beyna alkufri iyo kufriga dhexdooda maba ahaaninba ilaa tarku salaati salaadoo la daayo un maana laga tago watirmidiyu ayaa wariyey walafduhu qaal beyna alkufri waaliimaani kufriga iimaanka tarku salaati baa udhexayso yani tarku salaati salaadoo laga taga beyna alkufri waaliimaan wabnu maajah ayaa wariyey walafduhu qaala lafdigiisuna waxaa weyaan wuxuu yiri bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa ayb wacan buraydata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sal l slam yaquul alcahdu cahdiga aladii cahdiga oo beynanaa annaga iyo beynahum gaalada noo dhexeeyo asalaatu faman tarakahaa qofkii salaadii ka tago faqad kafara waa kufriyey xadiidkii horena beyna arajuli wa beyna alkufri kufriga al baa la geliyay ibnu teymiya wuxuu yidhaahdaa kufrigu haddii al la geliyo midka akbarka unbuu noqonayaa amaa nusuusta kaleo kufrun duuna kufrinta iyo kufriga asqarka iyo ka waramaysa badanaa ka fara iyo kufrun oo la nakireeyey iyo waaye ama haddii layidhaha kufriga al haddii lagu tacriifiyo meel kale ma aadayu ayuu leeyahay kan akbarka unbuu aadaya saa darteed ninkii salaada kas cad uga tago uu ku gaaloobayaa oo kufrigiisana kufri akbar ah axaadiid badanna macnahaasay tilmaamaysaa culimo badanna waa ka hadleen ibnulqayim kitaabkiisa asalaatu xukmu taarikihaa iyo ibnu teymiya meelo badan uga hadlay isaga laftirkiisa alimaam maxamed ibnu nasr almarwasi oo aimadii salafka ka mid ahaa kitaab tacdiimu qadri salaah ayuu leeyahay qeybta dambe masaladana uga hadlaa ikfaaru taariki salaa marka taariku salaadku meel kama meel fiican ma taagna ahlucilmiga qaar kamidana kufrigan waxay leeyihiin in badanooba kamidaba kufrigan waa kufrin duuna kufrin haddii salaada uu kasal iyo caajis uga tago caajis laakiin uu rumaysan yahay waajibnimadeeda tarkigana waxay leeyihiin tarku juxuuda laga wadaa inii taraktu millata qowmin soo ma arkin qur-aanka inii taraktu waxaan diiday baa laga wadaa millata qowmin qolo diintooda aan alla rumayneynin iyo aakhiro nabiyullahi yuusuf saasuu yiri ma waxaa laga wadaa inii taraktu aniga awal waa ku jiray waa iskaga tegay miya ka wadaa may kama wado meelahaas aduna marka qolooyinka keeneen axaadiidta marka ay daliishadeen qolooyinkanna kalaam iyo jawaab iyo kama marna labada qolo waa isku jawaabeen calaa kulli xaal laakiin hal ogaada masaladan taariku salaadka qofkii waa gaal yiraa taariku salaad khawaarij maaha khaariji ma ah mana loo nisbay kara waa khawaariju masaladaas darteed uga mid yahay qofkii yiraa taariku salaadku hadduu kasal uga tago iyo caajis gaal ma ahan diinta ka baxayna hadaad isagoo aimadii salafka qowl ay qabaan laftirkiisa ayuu ku hadlay murji ma aha labada qolo marka waxaad arkay dadka qaarkood intay masaladan aad ugu tagaan ayaa kan hadduu arko qof taariku salaadka waa gaal dhahaya wuxuu leeyahay waa khaariji kanna wuxuu leeyahy waa murji lama rabo masale salafku isku khilaafeen baciidna maaha kufrigiisa maxaa yeele nin toddobaatan tamaaniin sano weligiis aan yani cumrigiisa sajda waaxida aan ilaahay u sujuudin maxaa qiimihiisu m islaamnimadiisu maxay noqoneen marka xadiid marka waxaa jiro xudayfa uu yiri islaamku waa baaba-aya waa tirtirmayaa sida maradu u duugowdo ilaa ay yimaadaan dad xataa laa yudraa maa salaatun walaa siyaamun ee la weydiiyey oo maxay u taraysaa markaasu laa ilaha illahu keliya un bay yaqaanaan tunjiihi min annaar naartay ka korinay iyo daliishadaan qolada marka qofka hadduu laa ilaha illa allahu leeyahay caqdigii uu qabo salaada u ka tago kuma gaaloobayaan qolooyinka dhahay kaasay keensana laakiin de culamadan kalena waxay ku jawaabayaan de dadkan dad inta jahligu aad u batay ayaa salaadii wujuubkeediiba dad ogba maba ahanba qofkuna marka haddii culamo waxbarto uu waayo macduur uu noqdo salaadii inay waajibtahay uu garan waayo waa tii kutubaha fiqiga lagu dhihi jiray haddii qofka uu yahay qof mar dhow soo islaamay iyo baadiye ka fog cilmiga iyo uu ku koro waa loo cudur daaraya masaa-ishaas waajibaadka daahirka iyo muxaramaadka daahirka iyo uu garan waayo waa loogu cudur daaraya watay dhaheen saas yaabahaasoo kale ku jawaabaan calaa kullin rawaahu axmedu waabuu daawuuda wاnasa-iy wاtirmidiy waqaala xadiidun xasanu صaxiix wbnu maajah wbnu xibbaana fi صaxiixihi wاlxaakim waqaala صaxiixun walaa nacrifu lahu cila cila uma naqaan buu yidhi dahabina wuu ku waafaqay wacan cabdillaahi bni shaqiiqin alcuqayliyi radia allahu canhu qaal kaana asxaabu muxamedin sala allahu alayh ali wasalama nebi maxamed asxaabtiisu waxay ahaayeen laa yarowna inaynan u arkaynin shay-an wax shaygoo min al acmaali acmaasha ka mid ah tarkuhu ka tegistiisa kufrun inuu yahay tarkuhu ka tegistiisa kufrun gaalnimo ay tahay hayra salaati salaada aan waxaan ahayn camal ka tegistiisu ay kufri tahay ay saa u arkayeen saxaabada ma jirin salaada aan ahayn salaada ka tegisteeda kufri bay u arkayeen rawaahu tirmidiyu kufrigan kii weynayay miyaa mase kii yaraay bay leeyihiin qolooyinka kale waxaa soo degdegaysa midka weyn uun inuu yahay rawaahu tirmidiyu wacan thawbaana radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul nabigoo dhahayaan maqle bayna alcabdi wa bayna alkufri waaliimaani addoonka iyo kufriga iyo iimaanka waxa u dhexeeya asalaatu waa faidaa tarakahaa haddii uu ka taga salaadii faqad ashraka shirki ayuu la yimid oo gaalnimuu la yimid rawaahu hibatullaahi abari biisnaadin saxiix hibatullaahi abari allaalakaai waay abulqaasim allaalakaai weyaan wacan abi dardaa radia allahu canhu qaala awsaanii khaliilii wadaygayga ii dardaarmay sala allahu calayhi wasalama anlaa tushrik billaahi shay-an ilaahay inaad wuxuu ii dardaarmay ay laa tushrik awsaani waxay wadataa macna qowl xikaaye qowl ayay wadataa anta marka in tafsiiriye laga dhigo awsaani khaliile wuxuu ii dardaarmay anlaa tushrik ay laa tushrik saas ha wadaajinin bilaahi allah la wadaajinin shay-an wax wain quicta haba lagu jarjaro ow xuriqta haba lagu gubo walaa tatruki salaata walaa tatruka ka tegin salaatan maktuubatan salaad farad ah mutacamidan adoo u qasdayay faman tarakaha qofkii ka taga mutacamidan kas uga taga faqad beri-at minhu waxaa ka beri noqotay addimatu magangeliyadii walaa tashrabi alkhamra khamraha cabin fa inahaa iyada miftaaxu kulli sharin shar kastaa furaheediyo rawaahu bnu maajah walbayhaqiyu can shahri bni xawshab can umi dardaa canhu warawaahu yacni xadiida anas aladi fi daciif rawaahu waxaa wariyey yani wuxuu u jeedaa buu yiri sheekh albaani xadiidka anas ee daciifi tarkiibka aan u wareejiyey moxamed bnu nasr fi kitaabi الsalaa walafduhu samictu rasuul اlahi sal l slam yaquul bayna bayna alcabdi wاlkufri aw shirki tarku الsalaa faida taraka salaata faqad kafar warawaahu bnu maajah can yaziid alraqaashi can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal laysa bayna alcabdi adoonka iyo washirki iyo shirki uma dhexeeya ilaa tarku salaa salaad oo laga taga maaha fa idaa tarakahaa haddii uu ka taga faqad ashraka waa shirkii sameeyey wabilahi towfiiq sal alla slam calaa nabiyina maxamed wala ali